alxamdu lilah wsalaatu wcalaa aalihi wasaxbihi waman waalaahu bacd walaalayaal maanta bishii labaad bishii afraad rabiic thaani aan ku jirno gelin dambe oo jimca insha allah oo waafaqsan labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa insha allah halkan inoo muxaadaro insha allah qiimo badan sida ciwaankeeda ka muuqata uu inoo soo jeedin doono walaalkeen xirsi afrax oo ka mid a culimada walaalaheena ay naga soo booqatay maaragtay marka xagga soomaaliya muqdisho waxaan kusoo dhaweynaynaa walaalkeen insha allah innakana waxaan naga rabnaa saaqiya dhega maaragtay markaa waxweeleeya kuwa maaragtay wanaagsanna ka raaca
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أه ولا ليال ugu horeyn waxaan maaragtaa ka cudur daaranayaa maqaamkan aan fadhiyo munaasib uma ihi shaykhana sheekh cabdil xafidahullah majliskiisii anigoo kale inaan fadhiisto munaasib ma ahan hadafka annaguna wuxuu ahaa ziyaara annagoo ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynayna abaalka ee ziyaaradu ay leedahay ilaahay agtii subxaana wa tacaala laakiin haddii nagula sharfay mowduuca aada maqasheen inkastoo ciwaankiisa saxda uu yahay min asbaabi dukhuuli iljanna ayaan wax yar hadduu ilaahay idmo isdultaagi doonaa sidaan ognaha walaalayaal xadiidulqudsigan uu ku soo arooray ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa rumeeyey wuxuu tilmaamay rabbi inuu u diyaariyey waxaan ili arag dhaguna maqal bashar qalbigiina aan ku soo dhicin meesha waxa alla subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay waa jannadiiye in ay jannada gudaheeda ahaatay wax alla wixii naftu ay doonayso ishuna ay ku macaansato intii goobtaa la geliyo oo jannadaa loogu nicmeeyo loogu barwaaqeeyana ay ku waarayaan wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu wa taladu alacyunu wa antum fiiha khaaliduun adduunyadan la joogo qofka si walba oo loogu nicmeeyo oo nicmad adduun loo siiyo waxaa lagama maarmaana maalin maalmaha ka mid ah inuu ciidda ka hoos marayo oo qabri uu gelayo bacdaha qabrigaa ka bacdi bacdigiibaa ka dambeeya qabrigii layska soo saaro xisaabtii dabadeedna imaa ila aljannati aw ila annaar marka sida dhabta ah qofka raaxadiisu waxay ka bilaabanaysaa hadduu ilaahay subxaana wa tacaala u nicmeeyo aakhiro marka uu lugtiisa ama cagtiisa uu jannada geliyo xilligaabay qofka ka bilaabanaysaa halkaa qiimaha badan qofkii ilaahay geeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu noo tilmaamay habnolosha qiimaha badan ee halkaa ka jirta waa kii nebigu sal ly waslam tilmaamay afar waxyaabood in loogu dhawaaqayo dadka markii jannada la geeyo inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada waxaad leedihiin oo idiin sugnaatay inaad jannada isaga noolaataan oo weligiin aadnan ka dhiman si walboo gacmahaaga adduunyo looga buuxiyo hanti fara badan aad ka hesho cabsiyi waxay kaaga jirtaa dhimasho ama xoolaha inay kaa baaba'aan laakiin barwaaqada ilaahay subxaana wa tacaala uu dadkiisa iimaan kale u diyaariyey waxaa la leeyahay markay jannada galaan inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada waxaa idiin sugnaatay inaad iska noolaataan oo weligiin ma dhimanaysaan adduunyadan qofka nicmiya barwaaqo iyo hanti lagu siiyo xanuunnaa la soo darsa oo bukaan buu ka noqdaa jannadiisa waxaa la leeyahay watasixu falaa tasqamu abadaa inaad iska caafimaad qabtaan oo idna weligiin ku xanuunsan ayaad iska leedihiin waa jannadii gudaheeda adduunyadan qofkii ku nool wakhti buu dhashaa wuu koraa wuu koraa duqni buu gaaraa ilaa geerida xilligaabuu tagaa si walboo adduunyadan barwaaqo ugu haysto laakiin jannada waxaa la leeyahay wa an tashibuu falaa tahramuu abada waxaad jannada ku leedihiin inaad dhallinyaro iska ahaataan oo weligiin ka duqoobi maysaan duqnimo arki maysaan adduunyadan qofka marna waxbuu helaa marna waxbuu waayaa jannaduse sidaa ma ahan oo nebigu sal ly slam wuxuu leeyahy waxaa la leeyahay watancamu falaa tab'asu abadaa barwaaqaad isaga jiraysaan weligiinna wax bu'si ah ku arki maysaan daartaa qiimaha badan ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka mida markuu ka sheekeeya rabbi wuxuu leeyahy wafii dalika falyatanaafas almutanaafisuun halka la rabo qofku inuu ka fakaro wakhtigiisa ugu badan uu ku bixiyo waa raalli ahaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo maalinka ilaahay meesha qiimaha badan inuu ku abaalmariyo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamaya jannada qiimaheeda waxyaabo ka mida iyo baaxaddeedu inta ay la eg tahay ayaa wuxuuna leeyahay rasuulku sal lla ly wasalam lamawdicu sawtin fi ljannati khayru min addunya wamaa calayha qofkiin jeedalkiisa meel uu dhigto in jeedal la dhigo ama ul la dhigo oo jannada gudaheeda ahaatay baa waxay ka khayr badan tahay adduunyadan iyo wax alla waxa dul saara xadiid kale waa kii nebigu sala allahu aleyh waali wasalam lahaa ina fi اljannati lashajarata yasiiru الraakibu fii diliha miata caami maa yaqطacuha baaxadda ay leedahay iyo weyninkeeda jannada waxaa ku taalla geed waa hadda hal geeda u fiirso geedo badan maahan hal geed halkaa geed harkiisa kan gaadiidka dheereeyo saarani wuxuu ku soconayaa hooskeeda boqol sannadood mana ka baxayo oo ma jarayo waa baaxadda ay la eg tahay axaadiid kale maray tilmaamayaan albaabada jannada waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayaa halka albaab labadiisa fidqadood inay isu jiraan masiirata arbaciina caaman afartan sannadood in loo socdo halkaa marka sidaa u qiimaha badan ee qof walibaahi uu damcayo jacaylna uga jiro waxaa jira asbaab fara badan oo sabab u noqota jannada gelitaankeeda ilaahay subxaana wa tacala ha naga mid dhiga dadkeeda asbaabta wax adiga uun ilaa labaatan sabab ku dhow ayaan tilmaami doonnaa in sha allahu tacaala iyo adiladeeda waxaa la dhihi karaa waa daraf ama qayb ka mid ah min asbaabi dukhuuli iljanna asbaabaha waxa ugu horeeya uguna weyn waa towxiidka ilaahay subxaana wa tacala waa cibaadada allah oo weliba ilaahay loo keli yeelo wax shirkiyana aan loogu darin nabiga xadiid abi ayuub alansaari radia allaahu canhu ninkii rasuulka sal ly slam ay yidhahda rasuulkii alla waxaad ii sheegtaa camal jannada i geliya naartana iga dheereeya nebigu sal lay slam wuxuu yidhaahday tacbud allaha walaa tushriku bihi shaya wa tuqiimu asalaa wa tu'ti azakaa wa tasilu araxim ilaahay subxaanahu wa tacaala baad caabudaysaa una shariig yeeli maysid cibaadadiisa cidna marka waxa ugu horeeya oo qofku uu ku muto in ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa uu ku karaameeyo waa cibaadat ullaahi casa wajal ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii oo la caabudo asbaabta waxaa ka mida taqwa allah casa wajal ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa faraa'idii iyo waajibaadkii oo qofku la yimaadiyo mustaxabbaadkii waxyaabihii makruuhaadkaha iyo muxaramaadkii oo qofku uu ka tago liajli illaahi casa wajal uga tago oo daacaadka samayntooda iyo nawaahida iyo waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu reeba ka tegitaankooda qofku inuu wiqaayo naarta ka ilaalisa uu ka dhigto waxay ka mid tahay asbaabta jannada lagu galo rabbi casa wajalla wuxuu leeyahay alaa ina awliyaء allah laa khawfun calayhim wala hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun lahum اlbushraa fi اlxayaati اddunya wafi اlآakhira awliyada ilaahay wax cabsiyihii dushooda ma ahaanin oo wax ku soo socda ka baqi maayaan xaaladihii adduunyana ku soo marana ka tiiraan ka tiiraanyoon maayaan oo walwaliyo walbahaar iyo waxba ka qaban maayo markabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay awliyada kuwa ay yihiin aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey ahaadana kuwa dhowrsada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa ku dhowrsada macaasida iyo dunuubtana ka dhowrsada markaaba rabbi caza wajal wuxuu yidhi lahum lbushraa fi lxayaati addunya wa fi laakhira bishaaray leeyihiin bishaara u sugnaatay ayaga adduunyadan gudaheeday bishaaro ku leeyihiin aakhirana bishaaray ku leeyihiin bishaarada marka adduunyada ay ku leeyihiin waxaa ka mida ru'ya saalixa riyada wanaagsan waxaa ka mida waxyaabaha malaa'igtu ugu bishaaraynayso marka nafsadooda ay qabdoonayso oo markay geeriyoonayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni waxa alla u diyaariyey ayaa naftii la tusinaya looguna yeerayaa marka la qaadayo oo la qabdoonayo malagii malakulmowdkii u qabdoonayo marka wa fi laakhirana janno weeyaan waxa aakhira loogu bishaaraynayo aayad kale alla subxaanahu wa tacala wuxuu laha ina almuttaqiina fii jannaatin wa naharin fii maqcadi sidqin cinda maliki muqtadir oo kuwa muttaqiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala jannaadkiisa iyo anhaarta iyo webiyaashii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagu u diyaariyey oo jannaadka ku dhex sugan bay ku sugan yihiin jannadaasuna waa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtii bay ahaatay marka qofkii ciqaabka ilaahay ka dhowrsado o uga gaashaanta daacada ilaahay iyo waajibaadka gudashadiisa iyo macaasida ka tegitaankeeda ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada u ballanqaaday inuu gelayo waa taqwadii ilaahay subxaanahu wa tacaala asbaabta waxaa ka mida istiqaamada iyo toosnaanta qofka uu ku toosnaada daacada ilaahay asbaabta jannada lagu galo rabbi caza wajalla wuxuu leeyahay ina aladiina qaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu wala taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun naxnu awliyaa'ukum fi اlxayaati اddunya wafi اlaakhirة walakum fiiha ma tashtahi anfusukum walakum fiiha ma taddacuun nuzula min gafuuri raxiim waa kuwii yidhi rabbuna allah rabbiganagu allah weeyaan uma istaqaamuu kadibna toosnaadeen marka istiqaamadu markii iimaankii ay la yimaadeen iyo daacaadkii qofku in waxyaabaha wanaagga ah uu ku dul sugnaado oo uunan ka bayrin uu joogteeyo ayaa istiqaamadii ah xadiidkii nebig sal ly slamna waa kii lahaa saxaabigii qل lii في الإسلام qwلا lا أsأل عnه أxadا غayrك qاla qل amantu bالlah ثuma اstaqim iimaankiibuu iclaansaday waxa marka uu iclaansaday ayaga qofku inuu ku baaqi ahaado ayaa istiqaamadii ah rabbi caزa wajalay rumeeyeen kadibna rumayntay alla subxaanaه wa taعala rumeeyeen ayay ku baaqi ahaadeen markii malaa'igta ilaahay subxaanaه wa taعala ay oofsanayso ayay bishaaradan u jeedinaysaa in wax ku soo socdo oo arrimaha aakhiro ah aynan ka baqin oo wanaag u dambeeyo adduunyo wixii ay ka soo tageenna aynan ka welwelin wa abshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii aad ahaydeen kuwa laydinkugu yacnii laydiin yaboohana taa ku bishaaraysta baa la leeyahay marka asbaabtii jannada lagu gelayay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu naxariisanaya waxaa ka mid a qofku daacada ilaahay subxaana wa tacala inuu joogteeyo oo ayada uu ku baaqi ahaado oo uu ku sugnaado asbaabtii way ka mid tahay asbaabta waxaa ka mida cabsida ilaahay subxaana wa tacaala iyo mar walba qofku inuu dareensan yahay ilaahay inuu la jirankii yahay oo mici uu yahay arkayo oo maqlayo had iyo jeer xaalad walbuu ku sugan yahana ilaahay subxaana wa tacaala uu la socdo taa waxay ka mid tahay asbaabta markaa qofka jannada gelisa mar walba oo qofku ilaahay cabsidii qalbigiisa ay ku weyn tahay mar walba qofku uu dareensan yahay muraaqabada ilaahay subxaana wa tacaala waxay ku xambaaraysaa inuu is-ilaaliyo oo isdhowro ina aladiina yakhshawna rabbahum bilghayb lahum makfiratun wa ajrun kabiir waliman khaafa maqaama rabbihi jannatan qofkii ka baqa ayuu u su- rabbigii hor istaaggii ayaa waxa u sugnaaday laba jannadood ee xadiidkii nebiga sal ly slmna wuxuu ahaa toddobadii la harinaya harka ilaahay maalinka qiyaamaha qoraxdii la soo dhoweeya mowqifkii xisaabta la taagan yahay kulaylkiiyo shiddadiiyo howlku uu daran yahay dadka harka ilaahay subxaanahu wa tacaala harsanayana waxaa ka mid ahaa warajulun dakara allaha khaaliyan fafadat caynaah nin ilaahay subxaanahu wa tacaala xusay oo xusuustay isagoo keligii ah markaana indhihiisu ay ilmeeyeen oy shubmeen warajulun tasadaqa bisadaqatin faahfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh asbaabta waxaa ka mida ee, agoonta qofku inuu agoon kafaalo qaado masruufkoodii iyo tarbiyadoodii iyo barbaarintoodii waxay ka mid tahay asba- min asbaabi dukhuuli اljanna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati ka haatayn aniga iyo qofka kafaalo qaada agoonka jannada gudaheeda ayaan ku nahay sida markaa buu nebigu sal ly slam wuxuu ishaaray oo uu tilmaamay fartiisa suulka ku xigta iyo fardhexaatada sidaa baan jannada ku nahay buuri nebigu sal ly slam wa min asbaabi dukhuuli ljanna talabu lcilmi sharci cilmiga sharciga ah barashadiisa wuxuu ka mid yahay asbaabta lagu gala jannada ayuu ku jira nabiga sal ly slm wuxuu leey waman salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu طariiqan ila aljanna qofkii waddo qaada waddadaa gudaheedana cilmi uu ku raadinayo oo dantu u qaadaya ay tahay cilmiga barashadiisa haddii cilmi sharciga gudihiisa lagu ammaanona waa un cilmiga sharciga keliya cilmi kale ma ahan kitaabka iyo sunnaha cilmi haddaad ku aragtaan la ammaanayo waa cilmiga sharciga weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu isaga u sahlaa wadda janno asbaabta jannada lagu galo waxaa ka mid ah ilaalinta iyo joogtaynta qofku uu jeegto uu joogteeyo sunnooyinka raatibada ah sunan rawaatibka qofku inuu joogteeyo uu daa'imo waxay ka mid tahay asbaabta jannada lagu galo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay man sallaa fi lyowmi walleyla itnataa cashara itnataa cashara rakca bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofkii hamiinkii iyo maalinkii gudahooda dukada labiyo toban rakcadood ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu isaga uga dhisaa jannada gudaheedu guri uga dhisaa marka sunnooyinka waa sunnooyinkii raatibada ahaa oo sunnooyinkii joogtada ahaa weeyaan asbaabta jannada lagu galo waxaa ka mida qofku inuu salaadaha jamaacada u aado oo had iyo jeerba masaajidka u aadaa waxay ka mid tahay min asbaabi dukhuuli ljanna ay ka mid tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man ghadaa ila almasjidi aw raax acadda allaahu lahu nusulan kulamaa ghadaa aw raax qofkii masjidka u kallaha ama u caraaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u diyaariyaa martiqaad ayuu jannada gudaheeda ugu diyaariyaa mar walbuu kallaho masjidkii u kallaho amaba u caraabo marka asbaabtii jannaday ka mid tahay qofka ku noqnoqoshada masaajidda uu ku soo laalaabto oo salaadaha u yimaado asbaabta jannada lagu gala waxaa ka mida adkaarta ee salaadaha ka dambeeya ilaalintooda gaar ahaan aayatulkursiga akhrintiisa nabiga sal lla ly slam wuxuu lahaa man qara'a aayata alkursiyi dubura kulli salaatin qofkii akhriya aayatulkursiga salaad walba gadaasheeda asagiyo inay jannada galaan kalama teedaan oo kalama xigaan ilaa an yamuut inuu geeriyoodo mooyaan wax kale oo ka xiga markaa jannada gelitaankeeda ma jiraan oo qofkii salaad walba kabacdi akhriya aayatulkursiga asbaabta jannada lagu galo waxaa ka mid ah salaanta fidinteeda salaanta sharciga ah oo aad salaamayso qofkaad garanaysa iyo qofaadan garanayn intaba iyo sadaqada iyo salaatuleylka intaasuba waa ka mid oo nebigu sal ly slam wuxuu leeyahy xadiid yaa ayuha annaas afshu salaam wa aطcimu الطacaam wasalluu bاlleyli wاnnaasu niyaam tadkhulu اljannata bsalaam wardada waxaad fidisaan salaanta faafiya oo markaa cidaad garanaysa cidaadan garanaynba waa salaantii waad salaamaysaa ee cunadiina quudiya hamiinkiina dukada dadka oo hurda si salaamo ah ayaad jannada ku gelaysaan asbaabtii markaa jannaday ka mid tahay asbaabta jannada lagu galo waxaa ka mida walaalayaal qofku inuu carabkiisa ilaaliyo xifdu lisaan waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna raalli ka ahayn oo dhan qofku inuu carabkiisa ka ilaaliyo ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha jannada lagu gala nebiga sal ly slam wuxuu leeyahay man tadamana lii maa bayna rijlayhi wamaa bayna laxyayh tadamantu lahu aljanna qofkii aniga ii kafaalo qaada inuu ilaalinaya xibinka labadiisa lugood u dhexeeya waa farjiga iyo waxa u dhexeeya labadiisa lafgar waa carabkee qofkii inuu dhowrayo ilaalinaya ii ballan qaada aniguna janno ayaa u ballanqaadaya marka ballanqaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noqon karaa inuu u ballanqaadayo shafaacadiisa ciddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam u shafeecanahay hadda ilaahay subxana wa tacala uu aqbalaya amaba inay tahay kalsoonida buuxdee nebigu sal ly slam uu ku qabo qofka labadaa xibnood ilaaliya inuu jannada gelayo marka carabkii qofku inuu ilaaliyo farjigiisana uu dhowro asbaabta jannada uu ku gelaya qofku ayay ka mid tahay asbaabta jannada lagu gelaya waxaa ka mid ah qofku inuu badiyo akhrinta sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo u akhrinaya jeclaanu u qabo allah subxaanahu wa tacaala xadiidkii waa garanaysaa ninkii saxaabiga ahaa ee salaadda markuu dukanaya had iyo jeerba ee qiraa'adiisa suuratulikhlaas ku qatimayey markii la weydiiyey oo la yidhi maxaad suuraddan akhrinteeda u laasimtay wuxuu yidhaahdaa liannahaa sifatu raxmaan wa ana uxibu an aqra'aha suuratulikhlaas waa tilmaan ilaahay waxaan jeclaha marka inaan akhriyo ayaan jeclahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda waxaad u sheegtaan in ilaahay uu jecel yahay riwaayadna waxaad wuxuu ku yidhi nebigu sal ly slam riwaayad kalena waxay ahayd nebigu inuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xubuka iyaaha adkhalaka aljanna jeclaanta adigu aad jeceshahay suuradda una jeclaatay inay tilmaan ilaahay tahay ayaa jannada ku geliyey waxaa ka mid a asbaabta dukhuuliiljanna qofku salaadda inuu oogo oo salaaddii si wanaagsan u dukado oo sakadii uu bixiyo qaraabadiin uu xidhiidhiyo xadiidkii nebi sal ly slama uu ku yidhaahday saxaabigii akhbirnii bicamalin yudkhilunii aljanna wa yubaacidunii min annaar rasuulka alla waxaad ii sheegtaa camal jannana i geliya naarna iga fogeeya oo iga dheereeya nabigu calayhi salatu slam wuxuu yidhahdaa tacbud allaha walaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay baad caabudaysa oo cibaadadiisa cidna u shariik yeeli maysid wa tuqiimu asalaa salaadiina waad ogaysaa wa tu'ti zakaa zakadana waad bixinaysaa wa tasilu raxim qaraabadana waad xidhiirinaysaa waxaa ka mid a asbaabta jannada lagu galo ee qofku inuu la ilmeeyo oo la booyo cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga sal alla alay slam wuxuu leeyahay laa yariju nnaara rajulun bakaa min khashyat illaah naar geli maayo nin la ilmeeyey oo la ooyay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa waa ballanqaad waxaa ka mida waxyaabaha jannada lagu galo oo sabab u noqda jannada gelitaankeeda xusnulkhuluq akhlaaq wanaagga akhlaaqda hagaagsan waxay ka mid tahay asbaabta jannada lagu galo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina min axabikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaamati axaasinakum akhlaaqa dad kuwa aniga agtiin loogu jacayl badan yahay anigana iigu dhowaansho badan xagga majliska maalinka qiyaamaha gudihiisa waa kuwa akhlaaqda idinkugu wanaagsan ilaahay subxaana nabiga calayhi salat slam agtii baa laga jecel yahay maalinka qiyaamahana nabiga calayhi salaat salaam bay u dhow yihiin hadda rasulku sal ly slam goobtuu joogo iyo meesha ilahay uu geynayana waa janno waxaa kaloo nebiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey xadiid sugan can akari maa yudkhilu اnnaas aljanna waxa ugu badan ee dadka jannada geliya ayaa nebiga sal ly slam la weydiiyey markaasuu nebig sal ly slam wuxu leeyahy taqwa allah wa xusnu اlkhuluq ilaahay taqwadiiyo alla cabsi iyo akhlaaq hagaagga akhlaaqda wanaagsan waxay ka mid yihiin asbaabtii marka ee jannada lagu gelayay bal nebigu sal ly slam wuxuu ku sheegay inay yihiin waxa ugu badanee dadka jannada geliya ugu dambayn walaalayaal waxaan ku khatimayaa asbaabta jannada lagu galo lix sababood oo hal xadiid nebigu calayhi salatu wasalaam uu ku sheegay xadiidka imaam axmed iyo hayrkii baa wariyey waana xadiid sugan rasuulka sal ly slam wuxuu leeyahay idmanuu lii sittan min anfusikum adman lakum aljanna waxaad ii damaanad qaadaan ood ii ballan qaadaan lix arrimood iyo lix sifadood iyo lix khasladood naftiinna iiga ballan qaada inaad samayn doontaan ood fulinaysaan maxaa imaanaya marka aniguna waxaan idiin ballan qaadayaa janna buu leeyahy nabig sal ly slam lixdaa wuxuu leeyahay rasuulku sal ly wasalam usduquu idaa xadatum kow haddaad warrantaan run mooyaane wax kale ha ku hadlinina run uun sheega mar walbaba had iyo jeerba oo kadibkii ka dheeraada waa khaslada koobaad waa alsidq waa runtii wa awfuu idaa wacadtum haddaad ballan qaadaanna fuliya cahdigiiyo ballankii fulintiisa waa tii labaad waadduu ida tumintum haddii adinka laydin aaminana ammaanadaa guta oo ciddii iska lahayd u guta hadday allaah tahay iyo haddii makhluuqiisa ay tahaba waqaduu absaarakum araggiinnana laaba oo waxyaabaha ilaahay uu xaaraantinimeeyey araggiinna ka laaba waa tii afaraad waxfaduu furuujakum farjiyadiinna iyo xibnihiinna tarankana ilaaliya oo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinka xarimay oo zinadii ay ka mid tahay ayadana ka ilaaliya wa kuffuu aydiyakum gacmihiinnana laaba oo waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinka xaaraantinimeeyey gacmihiinna ha ku aadinin oo cidnana ha ku dulminin oo waxba ha ku xadinin oo wax alla wixii ka xaaraana gacantii ka ilaaliya lixdaa buu nebigu sal lay wasalam uu tilmaamay ciddii ayadu kafaalo qaada lixdaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayagana janno uu u kafaalo qaaday u ballanqaaday ballanqaadka nebiga sal lay slam jannada uu ballanqaaday waa sidii aan tilmaannay oo imaa wuxuu ballanqaaday nebigu sal ly slm inu shafiicu noqdo maalinka qiyaamaha u shafaacaya hadda qofkii nebigu sal ly slam u shafaacana ilahay subxana wa tacala shafaacadiisa uu ku aqbalaya wa imaa in nebigu sal lay slam kalsooni buuxda uu ku qabo lixdan arrimood qofkii ilaaliya ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa inuu gelinaayo asbaabtu aad bay u fara badan tahay lixdaanna mid walbo ayada ka mid a ayaa wuxuu noqon karaa majlis muxaadaro ah mid walboo ka mid a keligiiba wuxuu noqon karaa majlis muxaadara lixdaa nebigu sal ly slam uu tilmaamay uu yidhaahday idmanuu lisittan adman lakum aljanna idmanuu lisittan min anfusikum adman lakum aljanna marka in sha allahu tacaala intaa ayaan ku koobayaa waa daraf ama qayb yar oo asbaabta jannada lagu gala ka mid ah ilaahay subxaana wa tacalana ha naga mid dhigo min ahli اljanna wsubxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfir أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته